iyadoo ay tahay maanta maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxa ayaa si weyn waxaa looga dareemay magaalada muqdisho dabaaldega munaasabadaasi meelaha dadweynuhu ay isugu soo baxeen islamarkaana ay ku doonayeen inay ku muujiyaan farxadda maalintan waxaa ka mid ah deegaanka daarusalaam oo ah deegaan si weyn loo dhisay islamarkaana aad loo qurxiyey iyadoo caruur haween iyo dadda ahna ay ka dhex muuqdeen bulshadii maanta timid deegaankaasi kuwaas oo farxadda ciidda la qaybsanaya eheladooda iyo asxaabtooda qaar ka mid a dadkaas oo aan ku booqannay deegaanka daarusalaam ee magaalada muqdisho ayaa ka hadlaya dareenkooda maanta soo dhoweynta iyo farxadda ay ka heleen deegaanka quruxda badan ee daarusalaam ee magaalada muqdisho alxamdulilah waa meel aad u qurux badan meel fiican noo diyaariyey masaajidka meesha ku tukan laheen ciidan maxay idin kaga duwan tahay ciidii hore aad ku ciidi jirteen maraykanka ciidii hore ciidan waxay kaga duwan tahay xagga annaga muslin ahaana u ciideynaa inkastoo aan badanno isku soo baxno laakiin dadkoo dhan ma wada ciidaan ciidan waxay uga duwan tahay dadkaygii dhanoo wada muslina wada ciidaayo soomaalidii dhanaa wada labisan way ka duwan tahay cidahaagii walaalahaa iyo hooyadaa iyo dadkaaga ku ciidaysa way ka duwan tahay waddankaaga dalka hooyana waa ku ciidaysaa
bismillaah magacay waxaa waay cabdirasaaq cali nuur waxaan deganaha degmada dayniile waxaa maanta jooga daarusalaam dhammaan dadweynaha soomaaliya waxaa leeyahay hambaliyo ciid wanaagsan
anigoo magacay guuleed nuur maxamed yuusuf oo degmada dayniile maanta waxaa jooga daarusalaam ciid wanaagsan dadkan waxaa leeyahay ciid mubarak asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meeshaan waxaan uga hambalyaynaa inta islaam ummadda maxameda ama xaj qaadatay ama salaadda iidda nabad ku tukatay caafimaad qabto ilaahay ha barakeeyo dhammaantaynan sidoo kaleeto annagana waan ducaysanaynaa waalidiintayna allah cafiyo mas-uuliyiinta deegaanka daarusalaam ayaa waxa ay sheegeen in inta badan ay iska xil saaraan qancinta dadka imaanaya deegaankaas islamarkaana ay doonayaan inay dareensiiyaan inay si wacan ugu dhammaystirantay maalinta farxaddooda
waxaan ugu baaqaynaa bulshada soomaaliyeed jooga guud ahaan waddanka soomaaliya in ay soo dhowaadaan oo ay ku soo dhowaadaan beerta daarusalaam iyo guud ahaan daarusalaam deegaankan daarusalaam runtii waa deegaan sixad qurux badan waa deegaan u fiican caafimaadka waa deegaan u fiican waxbarashada waa deegaan u fiican nolosha marka waxaan leenahay doorta oo u doora ubadkiina daarusalaam runtii daarusalaam waxay leedahay guud ahaan adeegyada laga helo deegaan hormarsan oo dhan hadday ahaan lahayd meelihii carruurta lagu ciyaarsiin lahaa hadday ahaan lahayd meelihii carruurta wax lagu bari lahaa hadday ahaan lahayd goobihii carruurta lagu tarbiyayn lahaa hadday ahaan lahayd meelihii dadka waaweyn ay ku nasan lahaayeen marka waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed nagula ciida ciid walba daarusalaam